Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo in ka badan saddex kun oo qoys oo danyar ah ugu qaybisay hilibka udhixiyada ee maalinta koowaad ee ciida Carafo isla markaana ka timid Hay'adda Boqor Salmaan. Madasha lagu qaybinaya deeqdan hilibka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro, culimooyin, mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose ee Baydhabo iyo danyarta magaalada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mubaarak Cabdisalaan Xaaji ayaa ka warbixiyay deeqdan.
malik salmaan markas malik salmaan oo tanfiidkan quruxda badan leh uu ku fulinayo deegaanadan dowladda koonfur galbeed soomaaliya cadad gaarayso kun iyo saddex boqol kun iyo siddeed boqol neef oo eri ah udxiyadaasoo loogu talagalay saddex kun iyo lix boqol qof inay qaadato maanta oo ah taariikhda toban oo cariif- maalinta oo udxiyada kow ay tahay runtii waxaan si gaar uga mahad celinayaa ee, ma- mu'asasada hay-adda boqor salmaan oo mashruucan fulinayso si gaar ahaan ka wasaarad ahaan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaan bogaadinaynaa mu'asasadan khayriga alxikma iyo markaska ba- boqor salmaan shaqada quruxda badan le ay qabanayaan in ilaahay subxaanahu watacaala jaasintoodii ka dhigo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Saalax ayaa bogaadiyey hay-adda Boqor Salmaan deeqda ay soo gaarsiisay danyarta.
deeq loogu talagalay dadka masaakiinta danyarta ah ee aan haysin waxay ku iisadeen ayay ku kaalmaysay hay-adda ee, boqortooyada ee, bo- ee, boqor salmaan wakiilna ay ka tahay hay-adda alxigma waa noo sharaf harta inaan maanta aan deeq furkeeda aan ee, anoo wasaare wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta iyo agaasimaha iyo agaasimayaal kale inaan ka soo qayb galno iyo madaxda oo ee, hay-adda alxigma aad iyo aaday sharaf noogu tahay waxaan indhahayna ku aragnaa dadkii mudnaay oo masaakiin tahay oo tiradooda gaaraysa saddex kun iyo lix boqol oo qoys in kun iyo siddeed boqol oo neef loo qaybin aan indhahayna ku aragnaa ariga oo ah arigii xoolihii loo baahnay oo shuruudii buuxiyey dadka oo ah dadkii u mudnay oo la siina inaan maanta goobjoog ka noqono waa sharaf weyn Ee, aad iyo aadaan u buugaadinaynaa waan u mahad celinaynaa ee, ee, hay-adda boqol salmaan boqortooyada sacuudiga iyo hay-adda iyo in allaal intii garab ka geysatayna waxaan leenahay jasaaka allaahu jaza Deeqdan udhixiyada ah ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada danyarta ah ee ku nool magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada.